dugsiga hoose dhexe iyo sare sheekh ooyaye waxa uu ka mid yahay iskuulada ay maamusho dowlada dhexe ee soomaaliya ee ku yaala magaalada jowhar gaar ahaan xaafada buulasheekh ku dhowaad shan boqol oo arday ayaa xilligan wax ka barata dugsiga kuwaasoo dhigta fasalada kala duwan ee dugsiga ka kooban yahay maamul ku-xigeenka dugsiga sheekh ooyaye xasan cabdulaahi oo aan ku boqday dugsiga ayaa iga waramay baahiyaha ka jira dugsiga isagoo sheegay in aysan haysan fasalo ku filan oo ardayda wax ku baraan
baahiyaha iskoolka u qaba aada iyo aaday u fara badan yihiin iskoolka waxaa ku jiro biyo ay farajana leedahay lacagay qaadataa maamulaha haddii aan kaaga hadlo wax lacag uu ku qaata ma laha boqol dollar ayay waxay siinaysay r r c ay ada la dhahayay boqol dollar siinaysay waa maamulihii dhammaa ee iskoolka biyaha asaa bixiyo korontada asaa bixiyo iskoolka wuxuu u baahan yahay dayactir aad iyo aad iyo aad u weyn wuxuu u baahan yahay dhismo aad iyo aad iyo aad u weyn toddoba qolaa ku taallo hal qol waa dugsi qur-aan oo ilmaha lagu soo barbaariyo lix qolna waa qolosha ay caadi ku dhigtaan ilmaha sanadkan form two ayaa noo fadhiyo iskoolladana waa lix qol dayactir weynuu u baahan yahay dhismo haddaanan la helin dhismo sanad damba form tria imaanayo dhismahana aada iyo aad ayuu ugu yaryahay caqabooyinka waxaa ka mid ah dayactir aan u baahan nahay haddii aan ahay maamul ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe ee sare sheekh ooyaaye waxaa kaloon u baahan nahay dhismo dhul weyn waan haysanaa alxamdulilaahi dhanka kale maamul ku-xigeenka ayaa waalidiinta ugu baaqay in ay caruurtooda keenaan goobaha waxbarashada xaafaduu ku yaalo dugsiga hoose dhexe saree sheekh ooyaaye ardayda lacag la-aanta lagu baro inay keestaan waalidiinta ilmahooda dugsiga hoose dhexe saree sheekh ooyaaye taasoo ay ka socoto waxbarasho lacag la-aan ah ardayda dhigata dugsigan ayaa ah kuwa danyar ah oo aanan awoodin in ay bixiyaan lacagaha iskuullada kuwa gaarka loo leeyahay